Magaalada Jigjiga ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xeerarka qabyqoraalka ee sharciga qoyska oo la waafajinayo shareecada Islaamka, waxaana soo qaban qaabisay Hay'adda Carruurta ee Save the Children. Waxaa ka soo qayb galay kulanka culimo-diinka, xafiiska cadaaladda magaalada Jigjiga iyo golaha sare ee Islaamka. Maxamed Cabdullaahi oo ka socday hay'adda Save the Children ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijkan.
ee wada tashi ku saabsan ee waxaa la yidhahdaa family lowga ama waxaa la yidhahdaa ee arrimaha qoyska ee family lowgani waa draft buu ahaa ama qabyo qoraaleed buu ahaa in badan baan soo qabanay adugu saddexdii sano iyo afartii sano ugu dambeeyey hay-adda Save the Children iyadoo kaashanaysa maxaa la yidhahdaa mashruuca Irish Aid la yidhaahdo ayaan qabanaynay dabcan ee stebyo kala duwan ama marxalado kala duwan- kala duwan buu soo maray Ee, waxaan isugu nimid dhammaan ee culimo diinka maxaa la yidhahda deegaanka ee xafiisyada kala duwan ee bahwadaagta sida xafi- xafiiska arrimaha haweenka iyo maxaa la yidhahdaa odayaasha ay wax ka go-aan marka dooda maanta waxay ahayd habkii ee qo- qabyo qoraalkani uu noqon lahaa mid maxaa la yidhahdaa la finalis gareeyo ama mid la dhammaystiro marka maantana doodii way bilaabatay wayna noo socon doontaa adugu ilaa ay ka soo baxdo ama la dhammaystiro maxaa la yidhahda draftigan waxaa la rabaa in lasoo saaro eh, sida deegaanada kale ee deegaanada ee heerarida iyo maxaa la yidhahdaa oromada waxaa jiro maxaa la yidhahdaa family law wax la yidhaahdo ku saabsan maxaa la yidhahdaa shareecada maxaa la yidhahdaa muslimka marka tii oo kale ayaan rabnaa annagoona ka tegin maxaa la yidhahdaa shareecadii ee maxaa la yidhahdaa sharcigii iyo shareecadii labadooda iswaafaqsan in laga soo saaro maxaa la yidhahdaa nidaam ee lagu dhaqmo ay maxaa la yidhahdaa qoysaska deegaanka soomaalida ay ku dhaqmaan marka weli doodii baa noo socoto